faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dhowroon faahfaahinno dheeraada oo ka soo baxaya taliya ku-xigeenkii ciidanka ilaalada waddooyinka puntland oo xalay lagu dilay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ra-iisul wasaare khayreh oo kula la qaatay safiirka cusub ee talyaaniga ah u fadhiya soomaaliya dhimashadii dhaawac ka dhashay shil gaari oo ka dhacay deegaanada maamulka somalilan xildhibaanno ka soo horjeeda guddiga ay magacowday dowladda soomaaliya oo maanta ku wajahan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug iyo carruur ku dhimatay fatahaadda webiga shabeelle intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorroon warka subax ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaar garooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa lix iyo labaatanka bisha tobanaad subaxnimo sabti ah laba kun toban iyo sagaal warka waxaa soo saaray saaxiibkii xasan axmed maxamed anigoo sharmaarka ayaa idinla socodsiin doona kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan taliyo ku-xigeenkii waa faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa dil xalay magaalada gaalkacyo gaar ahaana dhanka waqooyiga lagu geystay taliya ku-xigeenkii ciidanka ilaalada wadooyinka gobolka mudug ee maamulka puntland dad goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen rag ku hubaysan bastooladaha ay toogteen taliye maxamed faarax xilli uu ku sugnaa bartamaha magaalada gaalkacyo isagoo u dhintay rasaas dhowra oo lagu dhuftay sidoo kale ragga ka dambeeyey dilkaasi ayaa goobta si deg dega uga baxsaday waxaana intaas kadib ciidamo ka tirsan laamaha amniga puntland ay tageen halkaa uu falku ka dhacay iyagoo soo qaaday meydka marxuunka la toogtay waxaa kaloo ciidanka howlgal kala duwan ay ka sameeyeen xaafadaha ku yaala waqooyiga magaalada gaalkacyo islamarkaana ay ku raadinayeen raggii fuliyo dilka taliye maxamed faarax hase yeeshee kuma aysan guulaysan inay soo qabtaan toddobaadkii hore ayaa lagu dilay magaalada gaalkacyo madaxii kastamada canshuuraha ee wasaaradda maaliyadda waxaana amniga magaalada gaalkacyo u muuqda mid faraha kasii baxaya iyadoo aysan jirin cid soo qabata ama loo soo qabto falalka amni darre ee ka dhaca magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudugga caruur ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen fatahaadda webiga shabeelle ee gobolka hiiraan wararka naga soo gaaraya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay sheegayeen in laba caruur ah ay u geeriyoodeen ama geeriyoodeen kadib markii uu qaaday webiga shabeelle oo ku fatahay xaafado ka mid ah magaalada beledweyne labada caruurta ayaa la sheegay in webiga ay raaceen markii hore islamarkaana ay horey u qaadeen daadadka webiga maamulka gobolka hiiraan ayaa gurmada ka wada magaalada beledweyne ee xaafado badan oo ay ka mid yihiin ama magaaladaasi xaafado badan oo ka mid a oo iyagu goodoonsan sawiro laga soo qaaday goobaha uu webigu ku fataha ayaa muujinaya biyo fara badan oo yaalla suuqyada qudaarta lagu iibiyo iyo xaafadaha qaar ee magaalada beledweyne goobaha ganacsiga ee magaalada beledweyne ayuu saameyn ku yeeshay fatahaadda webiga waxaana gebi ahaanba saaka xiran suuqa qudaarta ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale ayaa shalay sheegay in fatahaadda webiga ay ka barakaceen in ka badan konton kun oo ruux sidoo kalena laga cabsi qabo in dad kale ay barakacaan xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana ka soo horjeeda guddigii dowladda magacowday ee doorashooyinka galmudug ayaa maanta ku wajahan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug xildhibaano ka soo horjeeda guddiga ay magacowday dowladda soomaaliya ayaa maanta la filayaa inay gaaraan magaalada dhuusamareeb xildhibaano ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya oo laga doorta deegaanada maamulka galmudug ayaa maanta ku wajahan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug xildhibaanada ayaa ka soo horjeeda guddiga wasaaradda arrimaha gudaha u magacowday farsamada iyo doorashada maamulka galmudug xildhibaanada maanta ku wajahan magaalada ayaa ah kuwa saameyn weyn ku leh siyaasadda soomaaliya waxaa la aaminsan yahay tegitaankooda dhuusamareeb inuu weji cusub u yeeli doono xaaladda maamulka galmudug dowladda soomaaliya iyo maamulka helsunna ayaa waxaa soo kala dhexgalay khilaaf xooggan oo sababay in galmudug ay yeelato laba guddi doorasho oo iska soo horjeeda magaalada dhuusamareeb ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka socda dhaqdhaqaaq ciidan oo u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo sidoo kale maamulka ehlusunna waljamaaca halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan dhimasho iyo dhaawac ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhashay shil gaari oo ka dhacay deegaanada maamulka somalilan wararkaanu ka helayna deegaano ka tirsan gobolka gabiley ee ku yaala galbeedka magaalada hargeysa ee somalilan ayaa sheegay halkaasi uu ka dhacay shil gaari shilka ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo mid uu yahay nooha gaariga kalena fies waxaana uu si gaar ah uga dhacay deegaanka lagu magacaabo xunshaley oo ka tirsan gobolka gabiley shilka ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana inta la xaqiijiyay ku geeriyooday hal ruux halka sagaal qof oo kalena ay ku dhaawacmeen wuxuuna gaariga noohada ku sii jeeday magaalada boorame dadka deegaanka xunshaley ayaa gurma deg dega u sameeyey dadka halkaasi ku waxyeeloobay waxaana ku dhaawacmay ama dhaawaca loo qaaday dhanka magaalada hargeysa islamarkaana waxaa la dhigay isbitaalka weyn ee magaalada hargeysa shilalka gaadiidka ayaa muddooyinka dambe ku soo badanaya deegaanada maamulka somalilan waxaana inta badan loo sababeeyaa waddooyinka halkaasi ku yaala kuwo burbursan iyo darawallada oo si xawli ah ama si xawli ah u wada gaadiidka noocyadiisa kala duwan maamulka somalilan ayaa dhowr jeer oo hore sheegay inay tallaabooyin ka qaadayaan dadku iyaga sida xadaafka u kaxeeya gawaarida ee deegaanadaasi maamulka somalilan halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhanna aad nagala jaanqaadaan barta aanu ku leenahay internetka ee w w radio cadaado com qaramada midoobey ayaa loogu baaqay inay xoojiso cunaqabataynta hubka ee soomaaliya guddiga golaha ammaanka ee qaramada midoobey u qaabilsan la socodka cunaqabataynta hubka ee weli saaran soomaaliya ayaa eedeyn culus u jeediyay dowladda federaalk ee soomaaliya guddiga ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ku fashilantay inay kala shaqayso howlaha ama howlaha la socodka cunaqabataynta hubka soomaaliya sidoo kale waxay ku baaqeen in la xoojiyo cunaqabataynta saaran soomaaliya islamarkaana loo sameeyo dib u habeyn si looga hortago hub sharci darraa ee gacanta u gala kooxaha waxaa loogu yeero argixisada gaar ahaana kooxaha al-shabaab iyo daacish warbixinta guddiga ayaa sidoo kale la sheegay in cunaqabataynta dhuxusha soomaaliya ay qayb ahaan guul laga gaaray islamarkaana uusan jirin dakhli ay ka hesho al-shabaab qaar ka mid a xubnaha guddiga golaha ammaanka ee warbixinta siiyey hadalladooda ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in cunaqabataynta hubka soomaaliya la sii adkay islamarkaana qaramada midoobey ay ilgaara u yeelato waxayna sheegeen in loo baahan yahay in si dhow loola shaqeeyo ama si dhow ay ula shaqayso dowladda federaalk soomaaliya guddiga islamarkaana loo baahan yahay in cunaqabataynta ay noqoto mid adag oo aysan suurtogelin in hub sharci darraha uu galo gudaha waddanka soomaaliya faahfaahiino dheeraada ayaa ka soo baxaya duqeyn ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka bari diyaaradaha dagaalka aan loogeen dalka laga leeyahay ayaa weerar cirka ku qaaday saldhigga al-shabaab iyo daacish ay ku leeyihiin deegaano hoostaga degmada isku shuman ee gobolka bari saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka puntland ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in duqeyntaasi lala beegsaday goobo ay ku sugnaayeen dagaalyahanada al-shabaab iyo daacish duqeynta ayaa ka dhacday nawaaxiga tuulada caymara oo ay ku sugan yihiin daacish ee deegaanadaasi maamulka puntland dadka deegaanka ayaa sheegay in diyaaradaha diyaaradaha gantaallaha ay ku garaaceen saldhigyo ay leeyihiin daacish waxaana loogeyn khasaaraha ka dhashay diyaaradaha dagaalka ee maraykanka iyo kuwa kenya ayaa inta badan ka fuliya weerarada cirka oo inta badan lala beegsado goobaha ay ka taliyaan al-shabaab iyo daacishta soomaaliya weli daacish iyo al-shabaab toona kamaysan hadlin duqeymahaasi ka dhacay deegaanada gobolka bari ee maamulka puntland saraakiisha laamaha ammaanka puntland ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka al-shabaab iyo sidoo kale daacish ee ku sugan deegaanada maamulka puntland gaar ahaana dhulka buuraleyda ee goolise warkii subax dhegaystayaal ood kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga inta warka anigoo sharmaarka a idinla socodsiinayay intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaano allah
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan